jimco wanaagsan ramadaan kariim baanu dhegeystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aynu ku bilownaya shirka wadatashiga ee dhinacyada federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada uga socday magaalada garowe ayaa maanta galay maalintii lixaad iyadoo aanay jirin weli wax natiijo ah oo ka soo baxday shirkaasi sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb oo sidoo kale mikrofoonka la dhex qaaday dadweynaha ku dhaqan magaalada garowe oo ka hadlaya sidaa u warkaan shirkaasi halkaa ka socda kulanka oo qaatay wakhti badan iyo aamusnaanta madaxda wada hadlaya ayaa keenay shaki badan iyo in ay soo baxaan hadallo badan oo tilmaamaya in madaxda ay isfahmi la-yihiin shirka dhinacyadan u socda oo maanta galay maalintii lixaad ayaa dhaca inta badan xilliyada duhurkii iyo sidoo kale kadib marka ay madaxdu soo tukadaan salaada taraawiix waxaana dadku ay ka muujiyeen walaac kulanka oo sii dabadheeraaday magacaygu asiid cabdiraxmaan xasan shirkaas waxaa u arkaa inuu yahay shir fiican oo aayaha iyo mustaqbalka dalka laga tashanayo laakiin waxoogaa waxaan yaro dhali lahaa madaxda dowladda dhexe weligeed ma dhicin taariikhda shir soomaali intay dhexda ku wada hadasho toddoba maalmood socda afar maalmood saddex maalmood baa la wada hadli jiray qodobaa lagu heshin jiray wixii baa laisku raaci jiray dhaqan gelin jiray jimcaha maanta jimcihiisi bay ahayd maalintii ra-iisul wasaaruhu yimi ilaa maanta wax maanta layidhi waxaasaa lagu heshiiyey waxaasaa socdana ma jiraan maanta waxaa maqlaynaa madaxdii maamul goboleedyada qaar baa laabanaya magaalooyinkooda ku laabanaya waa la isfahmi waaye ma jiro ajendaha shirka oo madaxda ay la wadaageen shacabka soomaaliyeed oo isha ku haya kulanka oo aad moodo inuu ka duwan yahay kuwii hore ee dhinacyadana ay horey u yeelan jireen marka laga reebo qodobo si hoose u soo gaaraya saxaafadda oo tilmaamaya in laga doodayey arrimaha doorashooyinka soo wajahan khilaafka galmudug iyo dowladda dhexe iyo dhinacyada awood qaybsiga iyo kheyraadka doodaasoo xooggeeda ka imaanaysay dhanka maamul goboleedyada qaybto ilaa shalay gelinkii dambe waxaa soo baxayey in khilaafku uu sii xoogaystay madaxduna ay isku fahmi waayeen ajendayaal kala duwan oo dhinac walba uu doonayo inuu marsiisto dhanka kale waxaana aamusnaantooda ay sababtay in bulshada ay u qaataan sida ay u fasirtaan halka ay wax marayaan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yihahdaa idriis cabsaaq maxamed degan magaalada garoowe shirkan oo aad baan usoo dhaweynaya horta dadku markay hogaamiyaal yihiin inay wada shiraan oo wixii laisku hayo ay miiska soo saaraan shacabkana ay u sheegaan waa wax aada muhiim u ah laakiin khilaaf joogto oo ayaga dhexdooda ku kooban hadday tahay wax midho dhalama laakiin hadday khilaaf danta soomaaliya ah aragtida mid walba inuu ku hogaamiyo uu rabo waa mid danta ku jirto awoodda soomaaliyana waxaa loo dhaariyey dowladda soomaaliya inkastoo awood qaybsi iyo maamul goboleedyada ay danta soomaaliya ay gashay haddana dantaa ay gashay dowladda soomaaliya iyadoo awoodda dhan leh inay qeybaha hoose ay u dheg raariciso ayaa loo baahan yahay maamul goboleedyada sida awoodaha federaalku uu qabo walaale magacayga marka koobaad waxaa layahaa saleebaan cabdiqani cawil new shirka arrin muhiimaan u arkaa dadku waa isqabtaan hadday isqabtaanna waxaa muhiima inay wada hadlaan oo wixii laysku qabtay laga tashaday sidii xal looga keeni lahaa weliba anigu shirkan muhiimad gaaru kalaan usii hayaado awla hore markii madaxdii hore iyo maamuladii hore isqabtaan dalal kale ay tegi jireenoo waxaan ka codsanayaa shacab madaxda ama maamul goboleed ha noqoto ama kuwa federaalka ha noqdeen in la eego waxa danta shacabku ku jirto oo aan qof waliba dantiisa gaarkaa eegina tacaamkaa la fiiriyo maadaama dadkani dad soo daala yihiin shacabkani una baahan yihiin dowlad midahoo aan khilaaf iyo waxba dhex oolin si aynu horey ugu soconno markaa maamul madaxda iyo maamulka shirayaaye ha ku tashadeen inay shacabka dantiisa ku hogaamiyaan ma jiro ilaa iminka wax natiijo ah oo ka soo baxay shirka socda lixda maalin shirkan waa uu ka duwan yahay kuwii waayihii ugu dambeeyey dhex mari jiray dhinacyadan waxaana uu yahay mid u dhexeeyo madaxda sare oo keliya oo waxaa meesha ka baxay in wasiiradu ka doodaan kadib is-aragga madaxda waxa laisku hayo kadibna soo saaraan qodobo heshiis lagu yahay waana tan keentay in lix maalin madaxda ay gaari kari waayaan xal ama ay ku heshiiyaan shirka u socda dadka qaybtood ayaa aaminsan in maanta aan loo baahnayn in xoogga la saaro dimuqraadiyadda waxaan ahay cabdirasaaq axmed cali walaalle waa fiican yahay in la shiro oo la tashado laakiinse waxaan u arkaa anigu oo aaminsanahay ilaa sharciga ilaahay loo noqdo oo xukunka ilaahay la qaato oo dimuqraadiyada tan iyo waxaan lagu wareegaalaysanayo ilaa laga hadho oo ilaahay la isku xidho inaan waxbaba ka hagaagin tan iyo intii uu socday shirka lixdan casho maalin kasta dadka waxay u qabeen in maanta ay tahay maalinta ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxdan laakiin ma noqon waana uu dheeraaday wadatashiga marka laga soo tago dadka qaba in shirku uu hareeyey khilaaf haddana dad kale ayaa qaba kulanka oo dheeraada inuu yahay mid soo afjarayo khilaafka joogtada ee madaxda soomaalida nuux muuse birjeeb v o a garowe dhinaca kalena shirkan ayaa noqonaya kii ugu waktiga dheeraa ee ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana wax badan la iska weydiinayaa waxaa la isku mari la-yahay iyo caqabadaha shirkan ku horgudban warbixin ay arrintaasi ku eegeyso waryaheena muqdisho zaynab abuukar ayaa idiin haynaa shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa galay maalintii lixaad waxayna dhinacyada ka doodayaan arrimo ay ka mid yihiin qodobka koob iyo kontonaad ee dastuurka oo qeexaya wadashaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada awood qaybsiga arrimaha kheyraadka iyo arinta dooda badan dhalisay ee sharciga doorashada ee toddobaad ka hor ansixiyeen golaha wasiirada iyo guud ahaan sida loo wajahayo doorashada iyada oo sidoo kale la isku hayo sharciga batroolka oo haatan horyaala baarlamaanka soomaaliya waana qodob xitaa maamul goboleedyada qudhooda ay ku kala qaybsan yihiin xildhibaan maxamed cumar dalxa oo baarlamaanka federaalk soomaaliya ka tirsan ayaa ka hadlaya aragtidiisa shirka garoowe shirka isjijiid fara badan ayaa ka muuqda waxyaabo fara badan oo aanan sharciga dib loo eegaynin oo aan ku salaysnayn nidaamka dastuuriyan ee annaga aan qaadanay ee federaalka ama qaabka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay u wada shaqeeyaan sharciyan ayaa wax badan admood
dooda ugu badan ayaa ka imaanaysa dhinacyada maamul goboleedyada qeybtooda oo ka cabanaya wadashaqeyn la-aanta dhanka dowladda dhexe iyo inaysan fulin arrimo badan oo horey loogu heshiiyey iyo sidoo kale wadashaqeyn la-aan arrimo qaybtood cabdi bare jibriil oo baarlamaankii sagaalaad ee soomaaliya ka mid ahaa ayaa rumaysan in dowladda aysan la imaanin siyaasad furfuran taana ay adkaysay in heshiis la gaaro dowladda federaalka aho waa inay ixtiraamtaa sharciga dastuurka ay ku yimaadeen waa inay ixtiraamtaa waa inay ixtiraamtaa jiritaanka qarnimada soomaaliyeed oo eewaata in waxaan la wada leeyahay oo koox gaaro ayna lahayn oo laga wada tashanayo masayrka ummadda laga tashanayo ilaa hadda wuxuu ka socon leeyahay oo wax walba cagjiidaya dowladda dhuxuu ka socon kari waaye shirka garoowe ayaa dad badan ay u arkaan kii ugu xasaasisanaa uguna waqtiga dheeraa marka la eego kulumadii hore waxaana hareeyay arinta galmudug iyo sida xal looga gaarayo khilaafka u dhexeeya madaxdooda haddaba maxaa adkeeyay shirkan maxayse yihiin qodobada la isku mari la-yahay waa kan rofeor maxamed xasan doob oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka oo arintaasi sharaxaya waxa ugu horeeya waxaa waaye oo aan isleeyahay caqabad waaye dowladda federaalka ahi waxay rabtaa instituushanadeeda inay shaqeeyaan waxaa kaloo iyaguna caqabad kale ah isteedyadu waa soo tashadeen mar hadday soo tashadeen iyaguna qorshay meel dhigteen especially qaararka teeramkooda uu dhow yahay ama xilli xileedkooda uu dhow yahay oo iyaguna raba inay xilli xileedkaas dowladdu aysan ku faragelin waxaa ka mid ah muxuu ahaay sheekada galmudug sheekada galmudug runtii waa unconstitutional khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo soo jiitamayay tan iyo labadii sano ee ugu dambeysay ayaa hadba lahaa marxalad gaar ah waxaana murankan uu ragaadiyey geedi socodka dowladda iyo horumarkii laga filayay labada dhinac xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa caqabadaha laga gudba la-yahay ee haatan taagan u arka in la hareer maray talooyinka iyo mudnaanta uu lahaa baarlamaanka federaalk ee soomaaliya haddii aanan baarlaman iyo xukuumad iyo madax isla socoto go'aan ay isla wada ogyihiin ama isla wada gaaraan aanan dowladdii dhexe aanan la shirtagin ay noqoto madaxweynihii ama ra-iisul wasaarihii ama guddoomiyihii baarlamaanka waxaa imaan karo berito wax xataa ee keeni kara inaanan baarlamaankiina la qabin aan xukuumaddiina la qabin ee ay noqoto dowladda dhexe kaligeeda waxa iyada ay soo qaadatay oo berina baarlamaanka uu ku diidi karo waa in baarlamaanka talada isaga maadaama aan dowlad barlamentarian aan nahay in macaamilka marka la doonaya hab dowladnimo in baarlamaanka la siiyo mudnaantiisa rofeor maxamed xasan doob ayaa sheegay in ay muhiim tahay dhinacyada shirsan in ay xal ka gaaraan arrimaha lagu muransan yahay si looga gudbo kala fogaanshaha madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada u dhexeeya kow dowladda federaalka oo tanasulaad la timaado maadaama ay mas-uuliyadda guud ayadu hayso laakiin haddii paralelism ay samayso ama ama barbaryaac iyo isla tartam ay dowladda goboleedka iska celi iska celi hadday gaarto waxaan u qabaa arrintaasi inay inaysan arrin aad u suubanahayn kow laba dowlad goboleedyadana waxaa laga rabaa inay si nationaal u fikiraan waxay waxay matelayaan waa ummaddii soomaaliyeed yacni caqabadaha rakaadiyey geedi socodkii adeegii bulshada waxaa la rabaa inay inay horumarka dalka ka fikiraan isteydyadooda ka fikiraan si nationaal u fikiraan waxa ay xaq u leeyihiin si constitutional ay u qaataan oo aysan noqonin caqabad aan saldhig lahayn waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka loo mariyo qodobada qaarkood waxaana dhinacyada shirsan mid kasta uu ku adkaysanayaa sidii uu u meelmarin lahaa mowqifkiisa hase ahaatee cabdi barre jibriil ayaa ku doodaya in dowladda federaalka ay u ololeynayso sidii muddo kororsi ay u sameyn lahayd marka la gaaro xilliga doorashooyinka balse aysan suurtagal noqon karin waxaase horta mid lala yaabo ah oo dadka in la xasuusiyo ah laba kun iyo lix iyo tobankii horaanteedii madaxweyne xasan sheikh marbaa waxaa leey way ku darsanayaan baa suuqa soo gashay madaxweynaha datalada hayaa saxaafadda caalamku isugu yeeray meel kastuu ku hadlay wuxuu yidhi haddii madaxweyne xasan sheikh maalin ku darsado xamar waxaa ka dhacaysa kacdoon shacab oo dhibaato keenaya ka dhacaysa marka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waa inuu taa garowsadaa shalay hadalkuu laha waa inuu garowsadaa si kastoo ay tahay shirka ka socda garowe ayaa noqonaya kii ugu adkaatan iyo markii uu bilowday shirarka u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore waxaana isha lagu wada hayaa go-aanada iyo waxyaabaha dhinacyadu ay isku afgartaan
saynab abukaar ayay ahayd oo warbixintaasi nala socotiinaysay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington weli wararka muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye inta aynaan ka fogaanin warbixin ku saabsan aragtida dadweynaha magaalada muqdisho ku dhaqan iyo sida ay u arkaan shirka ka socda garowe ayaa waxaa noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste magacayguna waa caaqil xasan cilmi yaxay shirka horta markii hore annagu waxaan ugu han weynay si weyn anagu han weynay waxaa ka soo bixi doonaan islaan wax raacraac wax laysku raaco waxaana laga bixi doonaan islaan tafaraaruqii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kala haystay hadda hadduu ragaaday waxaan u arkaa shirkaas inuusan macno badan keenayn haddii hadda wax ka soo baxaana wax macno badan oo dhaqan gala aysan noqon sababta waxa weeye wax inta laysku raagay oo la waday oo la waday oo la waday meel mar noqon waaye waxa ka imaan kara waa la yaqaan marka waxaan ku talinaynaa ummaddii soomaaliyeedoo dhaqanka heedaan nahay inay isu tanasushaan oo la ysu tanasulo oo nin wuxuu ku dhegan yahay wuxuu ku dhegan yahay haddii garasho looga fuji waayo gumaad looga fujiyo haddii labadaba looga fujiyo intaan xarigu go'in markii xarigu go'i lahay in laysu tanasulo oo aan xarigu go'in oo laysu tanasulo waxaan ku talinaynaa madaxdanadiyaa tihiin annagaa idin doorannay ilaahay dartiis danle inta iska daysaan isu tanasula isu tanasula wax ummaddu ku farxdaan ha idinka soo baxeen anigoo suldaan cabdicasiis cumar daad suldaan bayle ah shirka garoowe waxaan u arkaa oo uu yahay shirkaasi wax soomaali iyo shacab iyo ummadda ka qarsoon ma ahan wax ka soo baxahaya oo xalaalana ma jiraan qodob labaad waxaa dastuurla'aan in la yidhaahdo marka hala dhisa maamul goboleed xilligiisii dhammaaday sida gelmudug oo kale muddaha lagu daro muddo layaa ku dari kara dadkii lahaa oo dhisay baa ku darsan kara midda kale maamul goboleedka ma dhisi karaan maamul goboleedyo kale iyo dowlad federaale maamul goboleedka dad baa iskale oo dhista wakhtigiisiina waa dhammaaday waxaana la rabaa bisha lixaad ciddii daraynaysa inay u soo dareerto timaado marka qodobada ka soo baxbaxaya oo dhan baa gacmo shisheeya oon soomaali ahayn magacayga waxaa layahay maxamed siciid runtii waa haa dhab ah soomaalida maanta meel kastoo ay joogto miisaankaas tirada badan meeshaas dadka madaxda ay iskugu tageen qoladii federaalka oo dhani tageen odayaashoodii maamul goboleedyadii tageen cid kastaaba waxay isleedahay maantay halkaasi waa rajadii ugu dambaysay ee dadka soomaaliyeed iyo sistamyadii dhisnaa sida loo arkahayo iyo waxa laga qabaa maantay meeshaasi in wax ka soo baxaan weeye aniga hadda sida waxay ugu muuqdaan iyo wakhtiga tirada badan oo meeshaas ee sida macnodarrada ah loogu luminahayo waxay muujinaysaa rajala'aan waxay muujinaysaa waxqabadla'aan waxay muujinaysaa mas-uuliyad la'aan waxay muujinaysaa dadka soomaaliyeed wixii ay qabeen oo ay u qabeen ee dadka madaxda u ah oo mas-uuliyiinta u haya oo magaca u haya wixii ay ka qabeen ayay muujinaysaa inay bay tusinaysaa inay cidlo yaallaan waxaan leenahay meesha ha ka soo laabanina haddiina soomaalidan u hayn adeer aniga cali maxamuud faaraxa la yidhahdaa cali seeko waxaan u arkaa shirka garoowe inuu yahay shir shaqadii dowladnimo iyo soomaalinimadii ragaadinaya qaabkii la rabay in loo shirana aan loo shiraynin sababta waxaa weeye shir haddii soomaaliya loo qabanayo soomaaliya dowlad bay leedahay dowladda ay leedahay baa laga rabaa inay iyadu shirka guddoomiso markii la shiro oo la ururiyo wixii aaraa iyo xog iyo cabasho iyo haddii ilaahay kuu roon yahay wanaag iyo xumaan intaba cidda faysalaynaysa ama go'aanka ka gaaraysaana waa madaxa soomaaliyeed meeshii la rabay in dowladdii soomaaliyeed maxamed cabdullahi farmaajo iyo khayrre ay ay shirka go'aan ka gaaraan waxaa moodaa in go'aankii ay rabaan inay gaaraan niman hoggaamiye kooxeedyo cusub ah oo haddii ilaahay kuu roon yahay loogu talagalay inay dowladda farqo ama laama u noqdaan dowlad dowlad hoosana ah oo gobolladii ay gaarsiiyaan dowladnimada waxaan waa jaranjaro jaranjaradaasana loo baahan yahay in ummadda soomaaliyeed ay dowladnimo si ay u gaarto dhab ah ay ku socoto bismillahi raxmaan raxiim caaqil muumagarig waa caaqil cabdiraxmaan fiidow waxaa la yidhi lugjiisa waa lagu socon karaa laakiin sharcijiisa laguma socon karo shirka garoowe dad mar iskhiyaanay ee mar labaad isqiyaanay oo mar saddexaad isqiyaanay ma ismaamini karaan shiraa ka horreey waxbaa lagu heshiiyey ballantaa laisaga bax shir kalaa ka horreey waxbaa lagu heshiiyey ballantaa laisaga bax shir kalaa ka horreey ballantaa laisaga bax haddaba maxaa laysku amina ishee maxaa laysku amina bal shacabka been loo sheega neetaa hee hataa hee hataa shacabku waa soo jeedaa ha tashadaano ninkii wixii u dan ayagaa yaqaana waxaa nimanka maamul goboleedyada maantay ayagaa midadu gacantooda ku jirtaa waxaana ayaga mas-uul ka ah nimanka aqalka sare run haddii la sheegaa maamul goboleedyada aqalka sare matela maxaa wafdi aqalka sare loo udirsan waay oo la dhihi waa shirkaas nooga hormara xukuumadda daruur sheegayso ee waxay ka janaa dhab tahay waa laysqiyaanaa khayaanana meel ma tegayaan runtayna imaanaysaa kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada muqdisho oo fikradahooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan shirka ka soconaya magaalada garowe ee ay ku shirsan yihiin madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada halkeed ka dhegaysanaysaana waa v o a washington